Halkani waa shabakada warbaahinta idaaha news.com waxay idiin soo tubinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo.
arrinkaas sida aad hadda u sheegtay saldhigga booliiska riboodku soo gaaray informashanadii ay heleenna waa ku guulaysteen canugaa sakiirka oo afduubka loo haystana ayagaa soo helay oo ilaahay ku guuleeyey haddana saldhigga badkaanuhu ku xihan yahay ay ku xihan yihiin dadkii yani maaragtay sheekh oo oo dembiilayaasha ahay gabadhii yartaahedna riseertaan siinay isbitaala lagula maqan yahay wixii ka soo baxana beritoole haddii ilaa yidhaahdo aan keeni doonaa oo ku shaqada laho sharciga hortiisa aan horgeegi doonaa haddii ilaa yidhaahdo wallaahi haddii canug yaroo sakiir oo oo meesha aan kuu tilmaamay lagu hayay muddo afar iyo labaatan saac ka badan dhibaatada ka soo gaari karta waa malay kartaa adugu safiitada maaragtay guriga marka la galo soo guriga jiingad kore oo weyn oo jilay ah iyo safiito ma laha safiitada qaybaa la jaray halkaasay la gashay halkaasaa la geliya anigu ku jiri waa isla degmada howlwadaag waa waa iskuulka muuse galaal waa taqaanaa guri ku dhegan waaye aan kasoo bixina anaga hadda ilaha dhaqaala ilaha booliisku wax ka helo waa taqaanaa adiga shacabka iyo booliisku iskaashaday ilaahayna ku guuleeyey baaristii ay sameeyeenna saasaa lagu walaa ilaa saddex qofoodaan haynaa hadda oo usoo xirnay oo markii hore qaarkii adiga teleefoonno iyo waxbaan markii hore helnay oo iskula xiriiraayeen kabacdina bahasha waa isfurfurtay markay isfurfurtay kabacdina qaarkii aan soo xirnay caagiya informationkii bixiyey sidaasaa lagu howlgalay sidaasaan